xadiiska runtii bukhaari uu wariyey ee jaabir bin cabdilaahi uu soo saaray ee ka mida mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa tiir yacni qoriya oo taagan oo mimbar u ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebiga mimbar markii loo soo sameeyey ayuu rasuulku tiirkiibuu ka guuray falamaa wadica lahu lmimbaru samicnaa liljidci midla aswaati alcishaa'iri xataa nasla اnabiyu sala allahu calayhi wasalam fawadaca yadahu calayhi fasakat wuxuu ihi rasuulku markii uu ka wareegay jiriddaasi uu mimbarka ka dhigan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii mimbar wanaagsan oo kuulo loo sameeyey wuxuu sameeyey buu yidhi cod neefka geela ah ee toban sidka ah codka uu sameeyo oo cod khaasa runtii ah neef waliba cod buu leeyahay ayaa uu sameeyey markii uu rasuulku mimbarkii uga wareegay ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo degay oo uu masaxay oo uu taabtay oo yidhi waynu wada joognaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo uu aamusay geedkii codkiibuu bixinayay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii isaguna riwaayad kale ay tiri halkaa yani jiridda la yidhi ayaa geed timir ah ay riwaayadda kale odhanaysa walidaalika waxa wy riwaayaddaa kalena runtii bukhaari ayaa wariyey markaa nebigu calayh salaatu cod buu ku dhuftay geedkii timirtaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qabsan jiray ilmaha yari marka uu qaylinayo codka uu ku dhufto ilmuhu markuu iska ooyayo si raaxo leh ayuu u ooyaa isagoo aan cidna u joojinayn walidaalika waxa weye qaylada ilmo yari uu qayliyo ayaa uu ku dhuftay ayuu yidhi saxaabigaasi waa xadiiska kale dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa ku soo qabtay laabtiisa xataa ilaa uu sakan ilaa uu degay oo uu codkii joojiyey taasina waxa ay tilmaamaysaa xataa geeduhu inay u baahnaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa taqdacuu yani laa taqtuluu waliidan walaa taqtuluu shaykhan walaa taqdacuu shajar ilan rasuulku calayhi salaatu wasalaam war geed ha jarina xataa markaa dadka is-haysaan ee dagaalka ku jirtaan ee jihaadka ku jirtaan xataa geed ha jarina buu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa geedahaasi yani waxa waa koorma waa kun iyo afar boqol iyo koob iyo soddon sannadood maxaa bani aadamku uu ka yaqaanay geedku wuxuu yahay in oxyginta laga helo in circulationka nolosha qayb dhani ay ku xidhan tahay geedka oo yani nolosheenna kala bari ku xidhantao geed la-aan aynaan soconayn xataa intifaaciisa kale marka laga tago yani nolosheennii caadigaa qaar inay ku xidhan tahay maanta qofka bani aadamkii goorma ayaa syniska yani waxa wey goorma la ogaaday in qamat isaaca wafii yaddi axadakum fasiila fastadaca an yakrusa qabla an laa taquuma asaaca falyaqrusa falahu bidalika ajru hadimideedikayda kamid geedtimereed hayo uu awoodi karaya inuu taago qabla an laa taquuma asaaca inta aanay saacaddu dhicin geedtimereedku waxaa la yidhi intifaaciisa rasmigii waa dhowr iyo toban sannadood toban sannadood ugu yaraan haddana waxaa la yidhi iyadoo aad arkayso qiyaamihii oo dhacaya haddaad geedtimireed hayso taag buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam innagana maanta subxaana allah waxa wey geeddii qoyanayd geedkii qoyanaa inagoo dhalkeenna aa ogtihiinba ayaa dadkii ay jarayaan walidaalika waxa weeye geedka laftigiisu dee waxa weeye cilaaqada ilaa uu bani aadamka la leeyahay iyo kownka iyo nolosha sidaa uu ka waramayo xataa waa kaa xariinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee rasuulka la hogaansamayey ila wuxuu ogaa in rasuulku uu yahay kaafatu nnaas khalqiga oo dhan mid loo soo diray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida mucjisaadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam in buurta uxud la yidhaahdo sida imaam albukhaari wa muslim uu wariyey anas binu malik baa wuxuu ihi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa uxud fuulay isaga iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan dabeete uxud baa dhaqaaqday fadarabahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam birijlihi nebigu calayhi salaatu wasalaam lugtuu ku dhuftay wa qaala uhbut sugnow buu yidhi calayka nabiyun korkaaga waxaa fadhiya nebi wa sidiiqun mid run badano ah oo ah abubakar sidiiq baa meesha fadhiya wa shahiidaani laba ilaahay dartii u shahiidaya ayaa iyaguna fadhiya meesha walidaalika waxa weeye buurtii way fadhiisatay markii hore way dhaqaaqday dabeeta lugtiiba ku fadhiisayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam buurtii way afkaratay sidee u afkaratay nebiga calayhi salaatu wasalaam laanwejkii uu kula hadlayay muxuu ahaa waxaasoo dhani waxa weeye waa cilmi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogyahay laakiin sideeda inaynuu rumayna ay tahay وفعلا لبدا الشهيد ده وحيان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لبدا دبر رنتي ظلم با لا غدلن عمر بن الخطاب نسدي نوغنها مساجد صفكي هره بني ادم كاين هدي عيد لغا دافي دل وحا لغا دافي لها رغي ده سبده لغا سو سلامي احاديث صحيحه اي تمد waxa la dhahaa masaajidka ninkii dilay fayrus abu lu'lu'ah safka hore masaajidku soo galay in masaajidku sidan iftiirmu waa hilaaban yahay ninkaas oo wuxuu xanaaqsan yahay muslimiintu waxay furteen ardul furus oo dhan magaaladii ugu dambeysay tuster ayaa la qabtay waqtigaas yani magaaladaa waa la qabtay waa magaratay markaa hormasaan ficlan iyo ninka loo yaqaano muxuu ahaaye jufayna arruumi وفعلا ونمكي خطدي دلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يركى الله يقال فيروس أبو لؤلؤة وفعلا وحوها نين حداد تدخنتم الله أبوها عمر بن الخطاب كري وضبال إلى هذا فعلا دلكيسي يعني نقرني الديك الأحمر ثلاث نقرات في الليلة البارحة يعني صدح قربه ديقي عساه saddex goor buu igu dhuftay buu yidhi toori ayuu yidhi cumar bnu khataab waxaanan u malaynayaa ajashaydii inay timi waficlan saxaabada wardoonkoodii way u sheegeen cumar bnu khataab oo waxay dhaheen waxaanu ka shakinay hebel iyo hebel laakiin wuxuu odhan jiray war iska daayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qadarkaygu uu gacanta ku jiray almuhim waxaa la yidhahdaa fayruus abuu lu'lua dee waa kii masaajidku ku dilay cumar bnu khataab radia allahu canhu oo dhar buu soo hilaabtay markaasuu safka hore soo gashay waa madow masaajidku dee iftiinkan faraha badan lima jiro cidda safka hore ku jirta dee waa dadka khayrka iyo salaada u socdo lama garanayo walidaalika waxa weeye saddex koor markii saddexaad buu cumar bin khataab soo kici kari waayay dabeeto waa la qabtay adugu dhowr saxaabi buu dhaawacay isaguna markaasuu isdilay ninkii fayruus abulu'lua la odhan jiray cusmaan binu cafaan isagana fitankii saxaabada ka dhex dhacay waa ti subxaan allah waa ti lagu dilay magaalada madiina waar haydilina haddaa idishaan sunnahaasi wuxuu noqon doonaa in muslimiinta subxaan allah dilkii cusmaan binu cafaan min maalintii ilaa maanta muslimiintu way isdilayan leanna wuu ka joojiyey cusmaan binu cafaan waxa uu yimid ilaa muxuu ahaaye dee saxaabada raggii rag ahaa waa iyo raggay dhaleen oo dhan waxay idhaahdeen way u soo gurmadeen wuxu war aniga hay dhimanina nin walba iskaga tag kuwa ha la dagaalamin iska soo daayay buuli dee subxaan allah maxaa muslimiinta ku dhacay dilkii cusmaan bin cafaan isagana dulmi baa lagu dilay cusmaan bin cafaan radia allahu canhu walidaalika wuxuu diiday in isaga dartii intaasoo qof waxaa laga yaabaa koox bay ahaayeen kooxda iyo madiino oo dhan gacantay ku qaban lahayn ciidankii u haystay laakiin wuxuu yidhi haddii ay dilkaygun doonayaan iska daaya baa uuli laakiin yani waxa weye tii uu ismaan binu cafaan ka hadlay walidaalika waxa weye islaamku wuxuu aad ula dagaalamay fawdada waxa loo yaqaano fawda fawdada waxa la ydhaha xataa waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu ku dardaaray amiirkaasi hadduu baydada muslimiinta ilaalinayo salaadana uu tukanayo maca kownihi akhdaadu doono uu yeelanayo in waxa weeye aan nidaamaan sharci ahayn aan lagu bedelin islaamku nidaam aan sharci ahayn inaan lagu bedelin si aan fawdo iyo isdil dadka muslimiintii aanay gudahooda uga dhicin almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fadhiiso uxuday oo istaag baa uu yidhi oo ha dhaqdhaqaaqin waayo waxaa kula jooga muxuu ahaye sidiiq iyo laba shahiid marka cumar binu khataab iyo cusmaan binu cafaan iyo abubakr bin abi quxaafa ayaa la joogay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucjisaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa abi sayd binu akhtam ayaa waxa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa tirmidi baa wariyey albanina wuxuu yidhi waa saxiix rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa madaxa ii masaxay buu yidhi markaasuu ii duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa wejiga wuxuu yidhi boqol iyo labaatan sannadood baan ka jaray buu yidhi anigoo madaxayga yacni xabado yaryar oo keliya oo ixraa uu leeyahay yacni xataa maan wada ciraysan anigoo boqol iyo labaatan sannadood jiray xooggayguna uu sidiisii yahay ayaan gaadhay buu yidhi walidaalika waxaa la yidhaahdaa masaxaaddii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam madaxiisa masaxay xadiiska runtii tirmidi wariyey barakadii gacanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabigaasi boqol iyo labaatan caafimaad uu ku gaadhay ilayn obrethoniska waxaan maanta gaaladu ay ku faanto ila rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa abi qataada waynu dee dagaalkii waynu kusoo marnaye saxaabiga abi qataada waa tii isha laga soo riday moogta marka nabiga calayhi salatu wasallam ishiisiiyoo halkaa taalla ayaa rasuulku uu soo qabtay markaasuu halkeedii fadhiisiiyey saxaabigii uu masaxay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga halkiibuu ka dhaqaajiyey ishiisii waxay noqotay il ka wanaagsan ishiisii kale hadda waa ishii dibadda loo soo tuuray camaliyadda caynkaas yacni operationka uu ku sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo qalabkii uu isticmaalay iyo ciddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ila rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa waxaynu tilmaanay in laabtiisa la jeexay maanta dee waa kuwa nimanka gaaladu laser bay dee soo saareen adoo iska fadhiya oo daawanaya ayaa maanta tube halkaa laga gelinaya oo kamaradiina la socoto markaasa allahuma salli calaa sayidina maxamed u soconaya operationkiibaa lagu soo samaynaya calooshii qaliinkii oo dhan baa dhammaanaya hadda adigoo normal oo wax kaa yimid aan adarkayn dabeeta haddana wixiina kamarad ka daawanaysa walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam afar iyo toban boqoloo sannadood iyo koob iyo soddon sannadood iyadoo bani aadamku adhiga unu raaco waa tii dee qaliinka lagu sameeyey ee waxa weeye la soo saaray laabtiisa ee waxa weeye la xalay ee la maydhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeeta sidiisii lagu celiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa haadihi kulluha mucjisaatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sida alimaamu albukhaari uu wariyey mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a habeen mugdiya ayaa laba saxaabi ay ka baxeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam indhaha faraha layska gelinaya macnaheedu waxa waa wakti dambe rasuulkay ka baxeen calayhi salaatu wasalaam bixitaankii ay rasuulka ka baxeen ee uu rasuulku usii duceeyey bixitaankoodii nin waliba ushii uu sitay ayuunbaa laambad weyni oo teenaasoo kaliya ay ka iftiintay dabeeta wadadoodii bay iska mareen markii ay kala leexdeenna mid walba laambadiisiibuu sitay ilaa intuu gurigiisii ehelkiisii uu geliyay mar allaaliyo markuu gurigiisii ku xirooday ayaa laambadii ay ka bakhtiday wa haadaa waxaa wariyey alimaamu albukhaari mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida sida runtii ibnu cabaas uu wariyey markii nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka insi iyo jinni wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yucimuun insiga iyo jinku waa labada ilaahay faray inay xaqa raacaan labadooduba waa kuwa la cusleeyey bay ka mid yihiin malaa'igta waxaa laynoo sheegay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun iyagu ilaahayna ma caasiyaan wixii alla farayna way ku fartoomaan walidaalika waxa weeye ibnu cabaas xadiiskaa runtii uu wariyey ee alimaamu albukhaari iyo muslim ay soo saareen ayuunbaa ile markii hore kaa'inkan jinku wax badan buu awood u leeyahy waana waxa bani aadamka kadiyeen waqaala cifriitun min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik cifriidkii u shaqaynayey nebiyullaahi sulaymaan markii uu yidhi boqoradii saba markii ay soo islaamtay buu carshigeedii waa kii hudhudku yidhi yani waxay leedahay nebiyullaahi sulaymaan uga warramay ilaahay wuxuu siiyey sariir subxaana allah dee qalab isku qoofalan oo carshiya ayay leedahay walidaalik nebiyullaahi sulaymaan damac baa ka galay calayhi salaam dabeete wuxuu yidhi yaa ii keenaya intaanay isu kay soo dhiibin ila haddii ay islaamto iyadaa wixii wada leh dabeeto waqala cifriitun min aljinni meeshuna intay isu jirtaa intaanad meesha ka kicin anaa keenaya buuri walidaalika waxa qaala aladii cindahu cilmun min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka darfuk laakiin maxalu shaahidkaynu uga jirnaa cifriidkii wuxuu yidhi intaanad keen muxuu ku soo qaaday siduu u soo qaaday waa awood ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyeybe almuhim jinkii ayaa samadii ay u baxayeen laga joojiyey dabeeto jinkii baa yaabay dhinac walba way u dhaqaaqeen waxay yidhaahdeen war samadii waa laynaga soo xidhay waa maxay waxaan ku soo kordhay caalamkii dabeete nabiga calayhi salaatu wasalaam oo runtii suuqu cokaad jooga oo salaaddii ay ku qabsatay ayaa salaaddii subax halkaa ku tukaday qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinni yani ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay yani mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka mid tahay in jinkii yani waxa weeye awoodda gaarkaa ilaahay siiyey uu dhegaystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ori inaa samicnaa qur'aana cajaba yahdi ila اrushdi faaamanaa bihi walan nushrika birabbina axada riwaayadda kale waxa ay tilmaamaysaa waid sarafnaa ilayka nafra min aljini yastamicuuna alqur'an falama xadaruuhu qaluu ansituu falama qudya wallow ilaa qowmihim mundiriin qaluu yaa qowmana inaa samicnaa kitaaba unzila min bacdi muusa مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم رواية ذاك لنوحى إلهي لي waxaad xusuusataa wakhti aanu xaggaaga u soo jeedinay koox jinka ka mida yastamicuuna alqur'aan iyagoo qur-aanka aada akhriyaysa dhegaysanaya falamaa xadaruuhu markii ay yimaadeen halkii qur-aanku uu ka socday qaaluu ansitu waxay idhaahdeen aamusa oo u dheg raariciya falamaa qudiya markii la dhammeeyey qur-aankiina wallow ilaa qowmihim mundiriin tolkood bay u jeesteen iyagoo u digaya qaaluu yaa qowmanaa inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan limaa bayna yadayhi waxay ku idhaahdeen tolkayow waxaanu maqalnay kitaab la soo dejiyey nebiyullaahi muuse calayhi asalaam dabadii musadiqan limaa bayna yadayhi oo rumaynaya wixii ka horreeyey yahdii ila alxaqi oo dadka xaqa ku hanuuninaya wa ilaa ariiqin mustaqiim yaa qowmanaa ajiibuu daaciya allaahi wa aaminuu bih tolkayo waxaa rumaysaan yani waxa weye ninkaa dadka u digaya iyagoo sheegaya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka calqama ayaa wuxuu yidhi ibnu mascuud baan ku xidhi hal saxibta rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam leylat aljin habeenkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam jinku ay dhegaysteen miyaad nebiga calayhi salaatu wasalaam la saaxiibtay oo aada raacday habeenkaas wuxuu yidhi maya cidnagamay raacin rasuulkuun baanu weynay dabeete wuxuu yidhi aad baanu u warwarnay sidaanu u raadinaynay sidaanu u raadinaynay ayuunbaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xaggaan nagaga soo baxay markaasaa nebigu uu yidhi waxaa ii yimid koox jinka ka mid ah sidaasaan qur-aanka ugu soo akhriyay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye taasina waxa ay tilmaamaysaa mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee runtii ku saabsanaa xataa jinku in ilaahay u sakhiray oo ay dhegaysanayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ay rumeeyeen waxaa ka mid ahaa mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida alimaam albukhaari iyo muslim ay wariyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allahuma ajcal risqa aala muxammadin quuta ilaahayow reer nebi maxamed risiqooda waxaad ka dhigtaa in ku filanu quuta yowmi quudku waxa wey wax la cuno in ku filan yaanay gaajoonin laakiin waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam hanti ay ku lumaan ha siinin baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ficlan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa laga aqbalay waynaga og rasuulka waxaa laga dhaxlay deraciisii waa rahmanaa wakhtigaas laa dirhaman walaa dinaaran gini iyo boqol iyo kun midna lagama dhaxlin rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weye diriciisii uu dagaalka ku galayay baaba maqnaa oo rahmaad ku maqnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka ugu fogi waxay idhaahdaan xanyar yani adhi yaroo kooban ayuu ka tegay bay riwaayaadka qaarkood yidhaahdaan waxaa ka mid ahaa mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee runtii ducooyinkiisa ku saabsan saxaabiga loo yaqaana ibnu cabbaas ayaa wuxuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa laabtiisa igu qabtay وقال اللهم علمه الحكمة ابن عباس oo ilmaadani ahaayeen oo da'yara ay rasuulku wuxuu ilaahayo xikmad bar walidaalku waxa uu yidhi sababtu waxay ahayd rasuulku kaleey sallallahu wasallam baan bihi u diyaariyay buuri markii nabigu kaleey sallallahu wasallam weysadii oo diyaara ayuu soo baxay dabeetana wuxuu yidhi yaa weysada diyaariyay markaasaa loo sheegay ولي ابن عباس باكو ديار يا رسول الله اللهم فقهه في الدين إلهه دين تفهم سيبوري وعلمه التأويل تفسير كقرآن كان بر أيا أولي إلهي أي رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي بري ولذلك عوي ابن عباس كان حبر هذه الأمة نبقى هالكاك صوق الله مركزة uu yidhi waar meeshan miyaaanad ogeyn in ibnu cabaas joogo su-aashaad weydiinaysa iyadoo ibnu cabaas meesha joogo walidaalika waxa weeye yani baxran fi lcilm yani nimankii markii loo taag waayey khawaarijtii waa nimankii cali bin abi imise mas'alay keeneen mid walba halkaasuu ku tiiraya mid walba halkaas cid wax weydiisay ilaa la waayey walidaalika ibnu cabaas wuxuu ahaa sidaa waxaa wariyay alimaam axmed xadiiskaa darajadiisa xasan waxaa ka dhigay alcalaama alalbani waxaa ka mid ahaa mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaana anas binu malik oo runtii labaatan sannadood buu u shaqaynayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka ay soo qabtay buu yidhi markaasuu yidhi allahuma aksir maalahu wa waladahu wa baarik lahu fiima rasaqtahu xadiiskaa runtii bukhaari baa wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam baa yidhi saxaabiga aada ula soo shaqeeyey labaatan sannadood baan rasuulka la shaqaynayay وما قال لي شيئا فعلته لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا سبحان الله أخلاق دي رسولك عليه الصلاة والسلام لباتن سنة ما لشقينيو ولي يقوموا أورن بور شيء قد عيوار محاد وحا أسمين ويد محاد سوى وحا أسمين ولا بضاسو قفك مركا وضا شقيني سن محاد وحا أسمين ساتو خرد دعو محاد سيدا أسمين ويد ملاها سيدا سوى ناكسنين بور رسولك عليه الصلاة والسلام maxaad waxaa u samayn weyday maxaadse waxaa u samaysay weligey muu odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waficlan waxaa dhaha anas binu malik maal badanna ilaahay waa siiyey walidaalika waxa weye caruur badan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka tafiiray waxaa ka mid ahaa ducooyinka runtii mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano xadiiska tirmidi baa wariyey albaanina runtii wuxuu yidhi waa saxiix sacad binu waqaas ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inagii dee dagaalkii uxud baabaynu ku soo marnay allahuma istajib lisacdin idaa dacaak fakaana laa yadcuu ilaa istujiiba lahu ilaahay wuxuu yidhi saxaabigaa sacad binu waqaas ee diintaada u gargaaray ee iskee barbartaagay mustajaaba dacwa ka dhig buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo wuu duceeyey ولذلك waxaa la yiraahdaa saxaabiga loo yaqaan Jabir bin Abi Samura hadiiska runtii Bukhari baa wariyay ayaa wuxuu yidhi sacad bin waqaas baa gobol muslimiinta ka mid a mas-uul looga dhigay dabeeto ciidankii ahaa hanti dhowrkee iyo dabagalka ayaa gobollada loo diray markaa gobolkii markii ay tageen bay dadkii wareeriyey ayay wareysteen ka warrama sacad bin waqaas markaase khayr badan saxaabigaas waa nin khayr badan uu noo cadaalad fala nin ka mid ah oo abaasacda la odhan jiray oo keliya dadkii oo dhan waxay dhaheen waa saxaabiga qiimaha leh ilaahay baa nagu asturay wuu cadaalad fala qof walba wuu u tooga qumiya si wanaagsanna maamulkii wuu u haya ayaa wuxuu yidhi waa ninkaasi ay kaaga warrameen sacad bin waqaas horta bahashii adduunye ahayd saani uuma qaybiye isagunbaa farsamaysta buuli haddii dagaal la galana haddaba sacad bin waqaasoo dee taariikhdiisa aynu hayno dagaalkii dhowrkii saxaabiye rasuulka ag fadhiyo rasuulku lahaa ganta uu lahaa haddii dagaal loo baxana isagu ma dhaqaaqaba haddii arin laydhaa xukunna cadaalad kama samey sacad bin waqaas radia allahu canhu ayaa dee ninkaas uu ku been abuurtay oo ficlan markaasaa uu ninkiibuu habaaray allahuma in kaana kaadiban faadil cumrahu ilaahayow haddii uu been sheegayo ha asaasa qabuu yidhi waadil faqrahu ilaahayo faqri ku salli ninkaasi oo yaanu noqonin yaanu baysteyn iyo shilin midna yaanu soo qabanin wacaridhu lilfitan nin ma garatay adduunyada ku imtixaaman oo imtixaan mar walba haystana ilaahu ka dhig markaasaa subxaana allah dee ninkii waxaa lagu leeyahay intuu dawakhay ayuu subxaana allah gaboobay markaasuu asaasiqay markaasuu isku darsamay markaasuu kharifay markaasaa waxaa la yidhaahdaa isagoo da-ah ayuu suuqyada wareegi jiray markaasuu hablaha ma garatay dabageli jiray subxaana allah markaasaa wuxuu odhan jiray shaykhun maftuun ninkani waxa weye waa nin la imtixaamay oo inkaari ku dhacday oo subxaana allah sacad bin waqaas ku doontay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu